bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal duurfaylaa ka dhawaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheegi doontaan warkuway baa ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo deeri degmada baraawa xaflada xaraga lankujarahaaya eerboorka cusub ee degmada baraawa oo miidhaasku dareerta lafta gareen madaweynaha koonfur galbeed oo shaaciyay xildhaga uuse maamulka koonfur galbeed anguurow baraawa dabku kahi ee goob ganacsi oo kiyaala muqdisho faahfaahinaya laku helahaya askar ku tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oowaa oo weerar laka deliya wadahadalla aan bilaawday dhiniyadiiska haaye khilaafkii doorashadii galmuduga akhbaaraadka banaanka ka dhigi doontaan warkoyban koweyne dhugunsadayaal masar oo in ku badan boqol qof karidi xukun xabsi daayin ee talyaaniga oo gebi ahaanba bandowa la geli i weliba maraykanka oo ciidamadii kulabahayda afghanistaan i sababtoo la shaaciya
warsan media network waxay idiin soo jegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo siiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal talaade uu taaragdanaya ka eedanta tumanka bili saddexaad maarsi sanadka labada kun iyo labaatanka haana soo baxayana qodobadii warka doornamo dhugunsadayaal ha ka dhawaada yoogi oo bisanga kabilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo weybowsa deeray magaalada baraawa ee gobolka shabeellada hoose waana ee caasimada koonfur galbeed meelasa subingham ka dhawaayaga maamulka degmada baraawe isaas oo kale madaweynaaha koonfur galbeed iyo xubno kale oo ku tirsan golo wasiirada soomaaliya oo shalay meelas deranga safarka ra-iisul wasaare kheyra ee baraawiyo weybaa kagu heliyaayay xubno ku tirsan goloshay wasiirada iyo mas-uuliyiin kale weybana garoonka diyaarado baraaw ha ka dhawaayay madaweynaaha koonfur galbeed iyo wasiiro kumid ee dowladda federaalka ujeedka ra-iisul wasaaraha soomaaliya geeka baraawanseed iyo weybaa yeeta sidii xaraga lanku jeero lahay garoonka diyaarado magaaladaas oo reed dayactiro bileerin laga sameeye gaar ahaana ranweyga ee diyaarado kadegaasa baraawa saas oo kale hantiuusa ka sugaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya webameelas kulamo shalduwan la qaado doone maamulka gobolka shabeellada hoose kan degmada iyo qaybo kale waa qaybo shalduwan ee bulshada usoona saas oo kale kormeeri doona qaybo qadiimiga ee degmada baraawa wasiirka walbarashada iday tacliinta kore ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bara iyo madaweynaaha koonfur galbeed soomaaliya oo shalaya diireen baraawa iyo weybayoosi wada jirayoona anshiidikeena iskoolla ka barada doonaa cilmiga badda ammaanka guud ee magaalada baraawa iyo geeka subinlan adkaay weybana amniga sugahayee amyoosku kaaladahayeen ciidamada dowladda iyo ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya weybaada qeybo kumid ee garoonka ku dareere munaasabad miin oo xaragalankuga jarahaya garoonka meelboorka cusub ee weeldaasi degmada baraawa dhinac kalena madaweynaaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigreen oo xalay munaasabad cashi sharaf hightaland ka sameeyay gudo degmada baraawa iyo weyba uusa meelaasa khudbado kajeedii uusa hadaladiis ku mid hayay ama uusa hadal qaadaya xeelaga maamulka koonfur galbeed anguurow degmada baraawa ee caasimada rasmiga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya faahfaahin oo dhammaystiran oo warkaas ku saabsan weybaning haye cabdulaahi maxmed cabdiraxmaana
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo sheegay in xubnoogii inka badanay ee wasiirada koonfur galbeed iyo ka suganyihiin degmada baraawe islamarkaasna la filow iniyo ka shaqeeyan degmadaas baraawe weliba uusi sheegay in dhammaan xubno golo wasiirada iyo madaxda sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hanguuri doonan degmada baraawe oo eh xarunti rasmiga ee koonfur galbeed wasiir welbana uuse diyaarsadahaya meel uuse ka shaqeeya lahaaye sidoo kale weliba uuse sheegay in maamulka koonfur galbeed uuse qorshan ka jara in la dhisa wadada iskahiraasa garoonka diyaarado iyo degmada baraawe si howlo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo ka qobadahan degmadaas baraawe iyo anfududaata waxaa kaloo suurtageli doonta oo heli doontaa baraawe in dibkaan u soo degno dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo degaan xafiisyadii aan furno xarumihii aan furno madaxtooyadii la dhiso xarunta baarlamaanka la dhiso baarlamaanka cusub oo koonfur galbeed oo hadda la samayn doono insha allahu mubaarku ku shaqeeya baraawe golaha wasiirada saa la socotaan waa wasiiradii ugu badnaa oo waqti ah oo magaalo yimaada wasiirada hadda joogo tolonka wasiira joogta waxay u joogaan waxaa waaye nin walbaba xaruntii ku jirhaa iyo waajibaadka saarnaa iyo shaqadii oo u baahnaa inuu qabsado inuu shaqadiisa ka qabsado degmada baraawa ugu qaatimayo eeraboorka markii la furo waxaa noogu jira qorshaha jidka isku xiraaya eeraboorka iyo magaalada baraawe in asagana la dhiso oo hadda sida u dhaqsaaqaxyaakulooga hadalka madaweynada maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigarin iyo weliba uuse ka sheegay munaasabad soo dhowaan leh olanka suubiyo degmada baraawe cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
dabooyo weybaa uu soo ku kahaya ganacsi kayaala magaalada muqdisho dabkan oo jeysaday khasaare hantiyadeed ayaa mardhow aytweyba uu soo ku kahay kaalinshidaala lakagado oo kayaala akoorjeedka isbitaalka hooyadii dhalaanka ee magaalada muqdisho goobjoogaya weybayo sheegaan antidabkuusa kafaaf inta badan kaalinta shidaalka oo miilasa kiyaalenga ihaani kale oo ka dheganayeen islamarkaadni hada dareeran gurmadisha duban oo lakadamiyaha iyo dabka kukahi haruntaas ganacsiga saasoo kale baa la sheegay intii qof dabkaas ka gubaday waana london rory isbitaalka waa isbitaalka yaala magaalada muqdisho sawiralaa ku qaadi meela dabka uu ka hiya weybayo muujiyayana dab sii faafay balse dadka shacabka iyo sameeyeen gurmadka eedan sidii ka dami lahaayana wararka ku saabsan shabeellada hoose annagadaan ee warka waa wararka lagu helahaya gobolka shabeellada hoosyo weybayo sheegaan antimeila sacdowgi lahadhaafe uuse kudhii weerar laka dili askar kudarsan ciidanka dowlada soomaaliya weerarkii weyba sagaaran kudhiay bar kontarool oyo ka sugunayeen ciidamada dowladda oo ka yaala degmada awdhiigle gobolka shabeellada hoose weybana weerarka kudhiay waa ku dhaladay khasaaro niska jara dhimasho iyo dhaawac inka yaraan lama askari oo ku darsan dowladda iyo la sheegay intiiu ka dhammadeen weerarka meelo askari kalena dhaawaca kugudeeriya kaasoo waa meeluusa weerarka kudhii lagu qaade war qoraale oo la kafaafi baro al-shabaab iyo wararsa kafaafi sidaasa iyo weybayo ka sheegan anti weerar gaadme iyo ka qaadeen ciidamada ku tirsan dowladda oo ka sugnaayeen degmada awdhiigla iyo oona sheegeen anti meelaas iyo ka dileen lama askari oo ku tirsan ciidamada ururka al-shabaab iyo weerari qaraxyo xiliyada qaarsho ka fuliyayeen saldhigyo iyo deegaana ku tirsan goobo waa gobolada dalka kaleeyin ciidamada dowladda soomaaliya iyo hawmidowda afrika ee amisonga ilaahay hadda madaxda ciidamada dowladda walwarima kubana oo ka eedana sheegashada shabaaba wadahadalo iyo weyba bilaawday dhiniyadii iska khilaafsanaayeen doorashadii dhowaan kudhidii maamul goboleedka galmuduga waa kumar kale eedda cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka muduga weliba ku bilowday wadahadallo lanaskashaanow dhiniyada iska khilaafsan doorashadii kudhiidii magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug oo laka dooradii madawiine qoorqoor iyo ku-xigeenadiisa magaalada gaalkacyo welibaa ka sugana mas-uuliyiin usoo kumid ayay madawiinagii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaafa xubnooga kumid hayay golo wasiirada iyo xubno kale ahaana soo diidan doorashadii kudhiidii magaalada dhuusamareeba walgorodka iyo xildhibaanaha kujeeda gobolka muduga iyo shalay gelinkii dambe weliba iyo deerana magaalada gaalkacyo iyo-ona meelashay ku bilaabeen dadaalo iyo inaskashaanayaan madaxda galmudugtii hore iyo qaybo bulshada silan halay lahaayee khilaafka ku jara xildhibaan maxamed tahliil oo kumid eh baarlamaanka galmudug iyo sheegay ini habsiyaasideed laka xaliye khilaafkii ku dhaladay doorashada galmudug weliba uuse sheegay inayoo rajo ku qabaan ini madawiinadii hore ee galmudug iyo xubno kale inayoo ha ku qiib galan caleemasaarka madawiinada cusub ee galmuduga waxaa soo halagameeyey adeer macaane madaxweyne madaxweyne hore oo galmudug axmed ducaali geelaxaaf waxaanu rajaynaynaa inuu caleemasaarka ka qayb galo howshiisna waa dhammaatay telefisina hawlbaa laga galay waxaa la tabanayana waa la haliyey howshaasi waa meel fiican bay maraysa insha allahu waxaan rajaynaynaa inay marka dhammaata dinaan qadar xildhibaano kale iga soo horreeyey iyo rag oo dugla magaalada kaalkayo iyo xildhibaano kale ayaa iga soo horreeyey mar haddii dowladda meesha imaanayso meeshaan laba toban baa lagu wacay gobolka dhismareed baa dowladda lagu dhisay gobolka digdi waa gobolka laarada weeye waxaa marka lamaarmaan ah dowladdeeda meel walba tagto adduunka madaxweyne madaxweyne duwaalkii madaxweynkii guddoonka baarlamaanka iyo madaxdii meesha gobol xaaro waa lagama maarmaan
maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa weybayo ku hadaleena xaalada degmada isaas oo kala horumarada ku dareer milasa waa ko maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaasninhaya
yeedoo dadka ku wajahayin xilli roobaadkiiyo gubka iyo weliba maalintii shalaytii weliba maamulka degmada marka ee runta gobolka shabeellada hoose weliba iyo kormeerya kusuubiyana buundooyinka magaalada marka aana sayti oo ku muuqda burbur eedan hoogan gadoomiyaga degmada marka ee runta gobolka shabeellada hoose waan aada oqo magaalada oo ay ugu hilyadan kuigeenadaasa iyo kormeeran buundooyinka oo burburiyaan dagaalyahanada harakada al-shabaab heliyo rodeen gudo magaalada ee runto gobolka shabeellada hoose xasan aadan maxamed diiwaan gadoomiye ku-higeenka maamulka iyo weliba maaliyadda degmada marka iyo weliba isu sheegay intii bulshada loonka baahayay intise isliqaange iyo onka dhisan meelo muhiimkan ee degmada marka sida buundooyinkan oo kale waxaan rabaa codsi dheer u diro dadka degdan degmada marko ganacsatada dadka hantida ilaahay siiyo maalqabaynta ah dal waxaa dhista dadka iskale waxaan u maraynaa beer midoobna waxay noo qabtaan inaanan hadda baahina baxayan aaminsanahay laakiin haddii aan iskutushi gaarin oo qoys walba oo degan degmada marko dushii haddii uu bixiyo waa hadda qoys hal doolar waxaan aaminsanahay inay degmadani ay dhismaydo buundooyinkeedu inay dhismaydo marka waxaan dadka markoo degan ku boorinayaa inay maamulka garab istaagaan la shaqeeyaan gadoomiyaga degmada marka ee roonto gobolka shabeellada hoose waa nusaye doqo degmada cabdulaahi ali axmed waafow iyo weliba isu sheegay intii dhibaatooyin fara badan iyo ka reeban bulshada magaalada markay hiliyada roobabkiisu dhubado buundooyinka weliba inu isu sheegay intii dhammaantiyobayo idinhaanu burburisan magaalada iyo weliba kayaalana buundooyin fara badan weliba nusu sheegay gadoomiyaha intlan baahinye inti redland sawlakasuubaya buundooyinkan walowa dada kuwajahayin roobabkii hila roobaadkii iyo guga iyo gadoomiyaha waa kow soo inkadambeyntina baaqandarawa dowlad goboleedka koonfur galbeed osunka horeeya madaxweyne abdilasiis xasan maxamed laftigareena sidaan u ogsoonahayba bishaan foolka nagu soo haysa waxaa bilaaban doona roobkii gu-a ayaa bilaabanaya waxaan aragnay aan dareemaynaa haddii roobka yimaado caruurtii iskuulaad ka dhiganaysay ama dugsiyada qur-aan ka dhiganaysay ma helayaan meel ay u kala gooshaan magaaladii bisababe roobkii ama dhoodigii yimaada ama biyihii yimaada sababteeda meel ay ardaydu marta ma helayso meel ay ka gudbaan lama helayo ugu horeeya madaxweynaha waxaan weydiisanaynaa mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad timaadid degmada marka aad ishaada walax ku aragtid dhibaatada ka jirto waan kaa codsanaynaa wasaaradaha ku shaqa leh ee islamarkaasayto ummadda badbaadinteeda shaqa ku leh ama dhibaatooyinka ka jira deegaanada wax ka qaban karaayo inaad amar buuxi ku soo siisid ayaan kaa codsanaynaa mudane cabdilcasiis
maylo dhugunsidayaal wararkaas ku dhugunsida ay tahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxkamad militari oo ka taala masar ayaa boqol toban iyo laba qof kiridi xukun xabsi daayin ee kuleed markii langhaysadii falal argagixsaname wayba rigan laka eedaya intii oo kalug lahaayeen ilaa toban iyo afar weerar ooyo ku midayeen weerar laka qaadi bar kontarool iyo iskaday lakadilifadwaa lakadilifadaay gudoomiye waa gudoomiye ku-xigeenka dacwad oogayaalka masara way ballag eedayeen intii uu ku tirsan yahay maleeshiyaadka xamsa ooyo dowladan aragday garab ku tirsan ururka iqwaano muslimiina dhammaan dadka ka nool talyaaniga ayaa la sheegay intii uminateedii oo kanagadan helayo subiin anfaafi caabuqa korona ee dadka badan ka dhamay dalkaas waqooyiga talyaaniga iyo bandowa markii hore la karoogiya balse way bahada ayaa sii badaday intii dhammaan dalka talyaaniga dhan la karooga bandowa dadweynaga ayaa lagu mamnuucay intii uniska kooyan fagaaro meelo goobo walbarashada waa lihiri ilaa sadiida biladamba way basaaso kala hakadla geliyay dhammaan ciyaaro shalduban ee dalkaasa keliya dadka iyo waa keliya waybaa iyo la furay ama iyo furinyana dadka antiyo dibadda bahanga waaniyo ha galan dalka kadambeyntiina dowladda maraykanka iyo bilaaban anti ciidamadii oo kulabahan afghanistan tan oo qayb ku ee heliis iyo taalibaan laga leh oo lanka gol lahaa inti nabadla ka dhali dalkaasa maraykanka iyo heliiskan kagale siyo nyareeyan ciidamadiyo diirawa tumii lamada kun oo iyo-ana waa deersiyayana siyeed kun ili boqol antila ka guda jara boqol sodo iyo shanta bere ee anka dhaqan galaasay liiskaasa waa labahowka ciidamadan iyo ee haba waa xaalad muhiime ooyo kaheliyana taalibaan iyo maraykanka xukuumadda afghanistan iyo qaybku ee heliiskan laakiin wayba la rajeeyahay intiyo wadahadal weeldhada doonana amaiyo wadahadalsho sii dareero doonayo i taalibaana guud ahaan dhugunsadayaal warkiisan kula dareertay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaninkeege warkaana shuur ismaaciil axmed ee sinsaarta waana sina dareer siyaasi asxaabtay oo kala qayb qaatay umahadnagay isi dhakamahasanti dhugunsadow ku wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo